Dhowaan waxaa waddanka Kenya ka dhacay falal kagaxle oo isugu jira jirdil iyo dhac lagula kacay gabar Soomaali ah oo ku nool magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya xilli ay ku sugneyd guriga ay kaga nooshahay magaaladaasi. Dhacdadan ayaa waxaa iska kaashaday nin iyo naag Kenyaan ah waxayna muuqaalo dhowr ah oo lele ay muujinayaan falka iyo sida uu dhacay. Ugu horeyn haweeneyda Soomaalida ah oo iyada iyo gabadha Kenyaatiga ah ay keligood ku wada sugan yihiin guriga reerka intiisa kalena uu ka maqan yahay ayaa waxaa albaabka guriga soo istaagaya ninka Kenyaatiga ah ee dhaca geysanaya oo isla shaqaynayaan gabadha Kenyaatiga ah waxaana u dhaqaaqaysa albaabka gabadha Kenyaatiga oo guriga shaqaale ka ahayd si ay uga furto ninka tuugga ee taagan albaabka oo ay iska warhayeen kadibna gabadhii Soomaalida ayaa shakisay waxayna soo aaday dhanka albaabka iyadoona ugu timid ninkii Kenyaatiga ahaa iyo gabadhii oo isla taagan albaabka isla markaana waxa uu la soo baxayaa buris nooca yaryar ah isagoo na ceejiyey isla markaana dhulka ku tuuray waxaana markii uu dhulka kusii tuuray ka dhacay buriskii hase ahaatee goor dambe uu helay ayuu madaxa kaga dhuftay dhaawac aan weyneyn ayaana soo gaadhay inta ay arrimahaasi dhacayaan gabadha Kenyaatiga way daawanaysaa sida ay muujinayaan muuqaalo ay duubtay kaamirada CCTV ee ku xiran guriga wayna u qabanaysaa wixii uga baahdo maadaama ay guriga kalgaranaysay ugu dambeyntii gabadhii Soomaalida oo dhaawac ah ay ku xidheen suuliga ama musqusha iyagoona dahab iyo qalabyo kale ka dhacay guriga isla markaana jajabiyey qaybo ka mid ah albaabka guriga sida ay sheegayaan ehelada gabadhii dhaawaca loo geystay xilligan xaaladeeda caafimaad way soo hagaagaysaa maadaama waxyeelada ay gaartay ay ahayd mid fudud dhacadan kadib waxaa isla dalka Kenya dhaawac loo geystay gabar Soomaali ah taas oo gacanta baangad kaga dhuftay ninka Kenyaatiga oo rabay inuu kufsado balse uu Allah ka badbaadshay falalka noocan ah ayaa kusoo badanaya waddanka Kenya ee dhaca qaaradda Afrika dadka Soomaalida ee ku nool dalkaasi ayaa xilligan dareemaya halis weyn oo ay wajahayaan guud ahaantooda gaar ahaan dumarka